halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka soomaalida qaarkood dhegaystayaal waxaad haatan kusoo dhowaataan barnaamijyo ku saabsan daryeelka carruurta iyo madadaalada dhallaanka ugu horrayn kusoo dhowaada barnaamijka kulanka waalidiinta
kulanti wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeena kulanka waalidiinta barnaamijkani ayaan dhagaystay kugu sinaa naseexooyin iyo talooyin wax ku ool ah oo ku aadan waalidnimada ugu wanaagsan iyo sida misaba hababka aad ku wanaajini karto kagana soo bixi karto waajibaadka waalid ahaan adiga ku saaran nadaafadda shakhsiyeed ayaa ah sida aad u dhowrto una daryeesho jirkaaga tallaabooyinka ayaa waxaa ka mid ah qubayska gacmaha oo la dhaqdo ilkaha oo la cadaysado iyo kuwo kaloo fara badan maalin walba carruurta ayaa taabtaa qaadanaa malaayiin jermis iyo caabuq ah waxay ku dhex noolaan karaan jirkooda kiisas kalena way ku xanuunsani karaan nadaafadooda shakhsiyeed oo aad dhowrto ayaa ka caawini karaa carruurta in ay ka badbaadaan xanuunada ka dhasha nadaafad darrada sidoo kale waxay ka caawinaysaa dareenkooda ah in ay ku faraxsanaadaan muuqooda bar carruurtaada muhiimadda nadaafadda habka ugu wacan ee loo dhowro iyo sida ay markaasi u wanaajini karaan dabeecado is-ilaalinta iyo muuqooga magacaygu waa farxaan cali mukhtaar barnaamijkeena maanta waxaa marti noogu ah dhakhtarkeena cabdi shuceeb oo ah khabiir ka howlgala caasimada nairobi barnaamijkani ayaa waxaa laga dhagaystaa kenya soomaaliya iyo etoobiya dhegaysta waxaan doonaynaa inaan maqalno afkaartaada ku aadan qodobkeena maanta miseba ma haysaa su-aal guud oo aad doonayso inaan kaga jawaabno barnaamijyadeena xiga mise soo jeedin iyo talooyin aad haysid lana wadaagi rabtid waalidiinta kula midka ah fadlan nagala soo xiriir barteena facebook ee kulanka waalidiinta misoo fariin noogu reeb whatsappka lambarkayguna waa plus laba shan afar toddoba saddex labo eber saddex labo toddoba saddex sagaal waan kaaga fadhinaa afkaartaada carruurtaada u diyaari inay dhegaystaan barnaamijka sisima sheeko sheeko oo hadda inoo xiga barnaamijkani maanta waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ku maqli doonaan barnaamijka sisima sheeko sheeko aad bay u wanaagsan tahay maadaama aad aniga heshay ha welwelin aniga ayaa ku tusaya halkay ku sugan yihiin intaanan u gudagelin barnaamijkeena maanta oo aan martida fursad siinin aan wada dhagaysanno aragtida waalidiinta geeska afrika waan wax ka weydiinay arrimaha nadaafadda ay carruurtooda isku gafaan sida tan ayay uga falceliyeen inta badan carruurteeda waxaan isku gafan horta anaa eega isma gafano dad isfahmayaan ayaan nahay laakiin arrinka ay necab yihiin oo mar waa maalin walbaba aniga eega aan isku gafano waxay tahay hurdada duhurka oo kaleeto duhurka markii la khadeeyo qof walbaba jirka ayuu is waxay ogyihiin in aan dhahayo haye waa la khadeeye gacmaha hala dhaqdo sariirta hala fuulo hala seexdo inta badan jiifka kama helaan dowradii ilmaheyga waxay eran duurka in ay waxyaabo kale iskaga mashquulaan laakiin aniga inta badan waxaan isku gafnaa waa arrinkaaseeto ayaguna ay kasoo horjeedaan tan labaadna waxaan inta badan kalkala dardaarmaa amaba aan u sheegaa marka ay ku ciyaarayaan banaanka oo kaleeto haddii ay arakaan wasakh meel tale in aysan ku degdegan oo ay ka wareegsadaan tan xigto ilmaha iyo biyo aragti ayaa ka dhexa biyo waxaa jira mararka qaar musqulaha oo kaleeto sibajka musqulada oo kaleeto banaanka dad usoo fasaxa ayaa jiraan taasoo kaleeto inta badan marka ay banaanka iga aadaan amaba ay ku ciyaarayaan waxaan ka dardaarmay ama mar weliba aan daba taagnada in ay ka fogaadaan bataatanbo biyo meel fadhiyaan ama biyo meel ku jiraan marka u horeyso qofba ilaahay sibuu u abuuraa oo ku dhashaa adoo tarbiyanayo ilmaha saddex cunug laba cunug haddaa dhashid seeb ma ahaanayaan ninbadaba cadgooniyo lasoo bixi laakiin tan ugu habboon maxaa waaye marka ay yar yihiin in aad bartid sariirta ama meel xun ay ku kaadee inaad canaanatid inaad ku hadalka aad markasta ugu celcelisid ugu celcelisid inaad wax fiican aad tustid like nadaafadda a markasta aad ugu sheekaysid aad saaxiib dhowlo noqotid saas baa ugu fiican dharka wasaqda qabayslaanta iyo timaha wasaqda inta badan caruurtayda waxaan isku dagaalnaa dhanka qabayska qabayska ayaa noqotay arin aad iyo aad huwalwal u gelisay dhankaas iyo caruurta iyo waalidiintooda cunuga isagoo maanta dhan soo ciyaaraya oo korkiisaad arkaysa inay rafaad iyo fuumbi iyo weliba wasaqay ka muuqato ayaa qabayska haddii xitaa aad biyo u kululayso aad dhahda amu biyaha qabow ka cararaya weli qabayska kuma fiicin ilaa cunug uu ka kobcayo u ka weynaanaya intay yar yihiin laba sano saddex sano afar sano ay jiraan qabayska yacni kuma soo dhacaya haraka iyo inta badan dharka lasoo wasaqaynayo dharkii hadda u xirto laba daqiiqo dhooqaa lasoo qasaa mariyo wasaqaa lala imaana marka inta badan caruurta waxaan isku gefnaa dhanka nadaafadooda qabayska qabayska iyo maryaha oo hadda u xirto lasoo wasaqay kusodhow barnaamijkeena maanta dhigta hore aad baad umahadsan tahay ugu horeyn nadaafadu maxay muhiim ugu tahay caruurta waxyaabaha maarkanoo nadaafada maaragtay ilmaha muhiimada ay leedahay waxaa waaye inay caafimaad lahaadaan bay sababaysaa nadaafada si fiican ay isu ogaadaan bay sababaysaa waxay sababaysaa ilmahaas inay si fiican u koraan caafimaadkooda markastaba oo kay ahaado mar hadday nadaafad badan ay leeyihiin ina kuwa keyrkooda maarkino ay markastaba ka dhexnuurayaan bay sababaysaa taasna maskaxdooda iyo horumarkooda iyo wax fahankooda o dhan maarkino bay aad iyo aad maarkino u gaargaartaa xanuuno waxaa jira nadaafad darrada kaga imaada carruurta waa kuwee sidayna waalidiinta uga badbaadani karaan carruurtooda xanuunadaasi waxyaabaha badi nadaafad darrada maarkino ay keento cuduraha caloosha oo kale sida hadda ma arkino daacuunka oo kale kolera oo kale daahire waxyaabaha marka ilmaha shubanka iyo calool xanuunka u keeno cuduraha xun sida hadda hebatitisku beerka qabto iyo typhoid iyo waxyaabahaasa ma arkino nadaafaq darada ay keenaan waxyaabaha ma arkino marka ay sababi karaan oo kale waxaa waaye waxyaabaha dhogorta ma arkino finanka jirka kasoo baxa iyo hindhaha oo hindha bugta ku dhacda iyo calool xanuunkan mar hadduu ilmaha kusoo noqonayo waxaawaye ilmihii ma arkino inay ma arkino jirkooda ma arkino oo laciif u ahaado ay sababayaan waxyaabaha sida isnadaamiska iyo injirta iyo waxyaabahaas igana hataa waxyaaba badana maarkino madaxa maarkino dhib ugu keenaan cunuga cuncun jirka iyo waxyaaba badan maarkino u keenaan waxaasoo dhan nadaafaqdarada iyo ay ka imaadaan inta badan waalidiinta marka waxaa la rabaa ilmahaas inay baraan qaabkii maarkino markastadu ay ay nadaafadooda aada ugu fiicnaan lahayd waxaa ka mid ah inay markastaba ilmahaas sito gacmaha si loo dhaqto ay baraan inay ilmihii maalin kasto qabays mar haddii qabaysan karan loo qabeeya haddii markan ilmihii saddex sano wixii ka hor waa qabaysan karaan qabayskii la baro oo saabuun inay ku qabaystaan waxyaabaha kale maarkan loo baahan yahay waxaa waye ilmahaneeto cidiyaha maarkano in hadday yaryihin laga jaro haddii ay maarkan shan sano kor ka jiraan sidii iskaga jari lahaa loo tuso qaabka hadda musqusha oo kale loo isticmaalayo la baro oo maaragtay oo kasoo gaari karo meelaha maarkan oo maaragt sida hadda musqushaasi waxyaabahaas oo kale qaabkii maaragtay looga taxadari lahaa maarkan looga dadaalo yaa loo baahan yahay waa kuwee hababka nadaafadda ay waalidiinta carruurtooda bari karaan qofkii wixii nidaam aad u yeesho ilmihii way way way qaadanayaan oo maarkino qaabkaasi ku soconayaan aroorta hore cunuga markuu soo kaco uu qabaysto inuu rumaysto inaad barto waa ilkaha qaabka loo rumaysanayo mar haddii uu maarkino cunto hadduu cuno inuu gacmaha iska dhaqo aad barto cuntada horta ka hore iyo markuu ka baxo ka bacdi inuu gacmaha iska dhaqo waxa oo kale hadda qashin kale hadduu soo gaaro ilmaha marta wax kastaba waa gacmaha iskala galaan inay mar kastaba gacmaha dhaqdaan nadaafadda ayaa hadda aada muhiim u sii ah xilligani caabuqa corona marka laga soo tago caruurta xitaa hababkee ayaana la gudboon si aanu caruurta iyo qoyska intiisa kaleba uga badbaadino caabuqa waqtimaan hadda oo maarkino xanuunkan uu iska jiro oo adduunka o dhan saameeyey ilmahana maarkino ay iska tahay waxyaabaha maarkino zaaid looga taxdir because aga difaacooda iska yaryahay waxyaabaha maarkino oo khatar u gelin kara oo ayaga ay u badan yihiin nadaafadda markasta marka aad bay u fiican tahay gacmaha la dhaqanayo waxyaabaha hadda meel kasta dala amro mar haddii cunugii guriga markuu joogo si fiican usoo qabaysanayo uu nadaafadiisa aad bay u fiican tahay markuu haddii hindisha qufaci waxaas yar haddii uu yaro leeyahay ama hindishi waxaasito oo uu si fiican isu kaabagaraynayo xanuunka hergebkii ama wixii cilada yar uu leeyahay dadka kale umudiminaya tiina waxay sababaysaa oo kale waxyaabii hadda covid waxaas iska jiraan inuu qof kale uu qaadsiinin nadaafadiisana waxay sababaysaa asagana inuu xanuunka meelba uu kasoo meel kasta uu tegay uu kasoo qaadinoo maarkano oo gurigii iyo wixii dhib ugu keenin talooyinka ugu cadcad aad u dirayso waalidiinta ku aadan barida nadaafadda shakhsiyada ee carruurta ilmahaasato inaad maarkano qaabka gacmaha loo dhaqanayo aada barto oo si fiican maarkano sidii saabuuntaas waxaas loo isticmaala aad barto maalinta haday qabaysanaya saabuunta maarkano ay si fiican u dhaqanay haddii oo timaha tahay shambu atlist hal iyo laba beri ama wiigii hal jeer haddii ay maarkano ku dhaqanayaan mar kastaba saabuunta qaabka loo isticmaala gacmaha lagu dhaqanayo ilkahana si loo rumaysanayo aada barto cuntayaashooda waxooda kalena waabataan kasoo hadalnay waxyaabahaas baad inta badan maarkano caafimaadkooda aad ku sugi kartaa ilmihina mar hadday bartaan way way isuna qaadanaya wax kastaba maarkino qaabkii loo baro ay ugu dhaqaaqaan ilmaha hagaag haatanna dhankaas iyo su-aalaha dhegeystayaasha naga soo gaaray soomaaliya dhegeystana waxa uu leeyahay ma jirtaa khatar ka dhalan karta xilligani caabuqa korona caruurta hadday isugu imaadaan oo ay isugu soo aruuraan dugsiyada iyo madrasooyinka ha aada iyo aad bay maarkino khatar u tahay dugsiyada oo meelaha qur-aanka lagu akhrista iyo iyo madrasooyinka ilmaha maarkino ma kala reebi kartid way isdhexgalayaan kii xanuunsan ama kii aan xanuunsaneen waxyaabaha maarkino hata covid nineteen xagga dad waxyaabaha ugu khatarsan ay kamid tahay cuduraha hataa kale ilmahaas dhexgalkooda ku imaan kara barkood haddii nadaafadooda ay sii fiicneen ilmihii marka communicable diseaseska sidii hadda waxyaabaha dacaal xanuunka keenaya waxyaabaha dhogorta iyo waxyaabahaas o dhan maarkino ilmaha iska qaadi karaan coronavirus waaba khatarkiis kale buu iska sii leeyahay qofkii meeshiisa ama wixii oo qof ciisa wixiis ay gaaraan oo qofkii kale kasii qaadaya si xad dhaafa maarkino ay u saameynaysaa oo maarkin oo dhib u keeni kartaa marka khatar bay leedahay dhegeystan etoobiya waxau leeyahay canugayga afar jirka ah ayaa subaxii halganna dhex maraa inuu cadaystana diida oo innaba cadaygu lagu karayn habkee ugu wanaagsan ayaan ula dhaqmi karaa arrintani walaahi cun ilmaha maarkin oo inay rumaystaan diidayaan inaad horta waalid hadaa tahay maaragtay adoona xoog iyo waxa sidaan isticmaalin inaad markaas horta ku celiso cunugii inaad amarto oo inuu markaas soo rumaysto because nadaafadiisa ay u fiican tahay marka wax hadaad ku ceelisana cunuga wuu kaa qaadana laasim wixii oo oo u diidaya aad sa u malaynaysana sidaad maarkin uga taxadari laheyd oo wax kala waxyaaba kale hadduu ku mashquulsan yahay wuu kula dheelahay oo kale qaabkaad uga qaran laheyd aad isku daydo oo daada ka cel kaa soo rumayso haddii maarkin oo kaa ogolaada encouragement aad u subiso oo kale u sabciso oo kale ama inuu cunugii ilmaha maskaxdooda iska yar tahay mar haddii ood maarkin cunugii aad wixii wax khatar aad ka dhigto si fiican buu arrintaas u qaadanaya oo maarkino wuuna si fiican u dhaqangelaysaa marka adigoona maarkino xoogii waxsaan isticmaalin si fududaad maarkan cunugaada aad ku sababi karta inuu ilkaa barayso because taasna caafimaadkiisa u fiican tahay kenya dhegeystan waxauu leeyahay dowladda ayaa ku dhawaaqday in bisha sagaalaad ee sebtembar in iskuullada dib loo furi doono waalid ahaan ma tahay inaanu taasi ka walwalno oo ka cabsanno aa aad iyo aad wallaahi cabsi waa iska jiraysaa hadda qabarka wixii newska ay soo daayaan aad maarkin aad arkaysa maalin kastaba intii dad badan lagu sheego coronaviruskan iyo waxyaabahan marka xanuunka intuu jiro horta iskuulla in la fuuro khatar bay leedahay oo because ilmaha ayaa waxyaabaha sida dhaqsada ah xanuunka iskuu daari kara ilmihii hadday soo qaadaan familiga qoyskii bay dhex keenayaan dadkii o dhan bay baasha saameynaysaa khatar beyn bay bulshada gelinaysaa marka aad bay khatar u tahay marka ilaa si fiican xanuunka looga kontroolo in iskuulaha la furo aad bay khatar u tahay ilmaha haddii la kala dheereen karo waxyaabahaas maarkan social distancing oo laleeyahay oo dadkii hal mitar iyo ka badan inay kala jiraan haddii la maintain garan karo oona dhib badan tahay because ilmihii way badan yihiin ilmihii ma kala reebi kartid activities badan ba iskuulka iska leeyahay waa waxyaaba badan oo ilmaha maarkano ay sub marka sida isku daartaanba maarkano way isku daaranaya xanuunka hadduu hadduu dhex gala marka khatar baa leedahay haddii la furo iskuulaha iyadoo xanuunkan si fiican loo controolin jabuuti dhegeystan waxauu leeyahay dhibaato may uga imaani kartaa canugayga daawooyinka faraha badan ee aan siiyo si aan uga xakameeyo qufucisa joogtada ah ee soo noqnoqda daawooyin ahaa qofaac ilmaha loo sii waa iska jiraan iyadoo maarkin qofaac noocu yahay maarkin oo in la isku ogaado ay fiican tahay in qofkii over the counter iska soo gato waxyaabaha maarkin oo laga fiican yahay waxyaabaha side effectska badan ay leeyihiin sharoobooyinkan qufaacay waxaas waxaa waaye cunugii maaragtay hurdo hurdo bay gelinayaan wareer wareer bay u keenayaan berkood maarkino socodkooda iyo maarkino inay maaragtay inay socod galabgalab oo kale u keenaan oo oo iyo hurdo badan iyo waxyaabahaas marka maarkino waxyaaba badanaa maaragtay dhibay u keeni karaan in la iska badiyo maha wixii laakiin oo munaasab ah oo qufici cunugka yaraynayo hadduu qufici qufaca oo maaragtay haddii oo waxab la socdo oo kale haday tahay haddii oo naqaska yara qabanaya waxyaaba daaweyn oo muhiima in lala siiyo ee dhijita lakiin in maarkin mar kastaba maarkin cunugii sharoobooyin qufac waxaa la siiyo way xun tahay hataa maskaxdooda hataa wax bay u dhimay oo maarkino hurdo hurdo badan bay u keenaya waxyaabahaas marka zaaid maha in loo isticmaalo ma fiicno halkaasi ayuu nooga egyahay barnaamijkeena maanta dhegayste balse hayloobin inaad caruurtaada dhegaysiisid barnaamijka sisima sheeko sheeko ee hadda inoo xiga sidoo kale waad mahadsantahay khabiirkeena maanta doctor cabdi shucaab sida wacan oo aad barnaamijkeena qayb uga noqotay dhammaantiin waad ku mahadsantihiin la jaanqaadkiina barnaamijkeena maanta intaanaan hawada ka bixin waatan eedo ebyan iyo xikmadeeda maanta xikmadda maanta soomaalidu waxay tidhaahdaa qofna korkiisa biyo kama hagrado macnaha murtidani waxa weeye in qofka uu ku dadaalo nadaafadda waalidiintu waa inay mar kasta la socdaan nadaafadda carruurtooda waayo haddii ay taa samayn waayaan waxaa dhalanaya dhibaato caafimaad oo ku timaadda carruurta waalidkuna waa inay xaqiijiyaan nadaafadda jidhka iyo hoyga carruurta mar kasta hagaag barnaamijkeen xiga ee kulanka waalidiinta waxaan idiin haynaa qodob kaloo aad xiiso u leh awoodda garashada aqbalida iyo sidoo kale guusha lagu xakameeyo dareenada shakhsiyeed ayaa loo yaqaanaa xirfadda xakamaynta shucuuraha aad u fudud xirfadana waxay ka dhigan tahay xifdida dareenaha iyo shucuuraha barnaamijka ayaanu cagta ku saari doonaa muhiimadda xakamaynta shucuuraha sidaad kor ugu qaadi karto midda caruurtaada iyo sida aad uga caawin karto canugaaga deganaanshaha adigu sidaad u caawisaa canugaaga marka uu dareemo walwal mise cabsi fadlan nagala soo xiriir bartayna facebook ee kulanka waalidiinta mise oo fariin noogu reeb whatsappka lambarkayguna waa plus laba shan afar toddoba saddex labo eber saddex labo toddoba saddex sagaal waan kaga fadhinaa afkaartaada intaan barnaamijkani midka xiga ku kulmayno waxaan idin leenahay macsalaam
weli dhegaystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madadaalada carruurta ee sisimi sheeko sheeko
aad ayaan ugu faraxsanahay elmo inay hooyadaa ku keento gegida diyaaradaha oo aad si toosa u daawatid diyaaradaha haabiku tan waa diyaarad marwaxadeed ama helikobtar aad ayaan uga helay ma aragtaa diyaaradda baalasha waaweyn ee xawaaraha ku socota waa diyaarad rakaab badanaana waxay qaadaa dad kala duwan oo u kala gooshaya waddamo kala duwan waana noocan middaan anigu hadda duuliyaha ka ahay
innaba caadi maahan mar ayaan la safray aabbahay waxaana raacay diyaarad waxa uu igu dhahay diyaaraddu aad bay u weynayd weliba waxaan xagga sare ku cunnay cunto alla fiiri diyaaradda ayaroo kacaysaa aad bay u qaylo badan tahay waa maxay laakiin haa midani xawaaraheedu aad ayuu u sarreeyaa runtiina waa ay qaylo dheer tahay
taasi waa diyaarad buuxeed jamiila aadba markaa weynaado waxaan rajaynayaa inaan noqdo tuuliyo sida adiga oo kale haddaba maxaad igula talin lahayd oo aan sameeyaa bal dhegayso hadda sidoo kale aad ayaan ugu hamin jiray weligay inaan noqdo duuliye mar walba oy diyaaradna kor martana run ahaantii aad ayaan u si eegi jiray aad ayaan u dadaalay waxaanan qaatay tababar si aan u noqdo duuliye waawaa alla aad baan u faraxsanahay waayo markaan duuliye waa noqon karaa haa waad awooddaa haddaad dadaal badan muujiso oo aad diiradda saarto hamigaaga weligaana ha ka niyad jabin runtii aad baad u mahadsan tahay eedo maanta waan xusuusnaan doonaa waayo waa maalin aad qaaliigu ah haddaba ina keena aan dib idinku celiyo saaxiibadihiisa sidii sheeko sheeko waa diyaarad maraaxadeed aanu weligiis muusan karin runtii aad bay u dabayl badan tahay haa
ilma aad ayuu faraxsan yahay hawada sare ayaan galnay wax walba oo dhulka hoosena waxay iila muuqdeen wax yar yar waxaana hoos uga jeeday kelidii diyaaradaha oo aan ka soo tuulay allaab diyaaraduhu aad bay u qurux badan yihiin marka kor laga sooyo haa waayo hadda waxaynu kordhi haabaynaa sisimi sheeko sheeko fiiri dhirta aad u jeedinna waa dhirtii aad ku ciyaari jirtay isdiyaariya hadda waa aynu caga dhiganayna waa waa baad ayay ahayd maanta waad sanad aada jamiila erni alla aag erni haya halmaaye biko waxaan iska dhegaya diyaarad haya ii sheega maxaan idiin qabtaa garoonka diyaaradaha ayaan jiray waayo waxaan rabaa inaan noqdo duuliye haddana waxaan doonayay inaan ogaado asxaabta kale waxa ay doonayaan inay noqdaan marka ay weynaadaan alla su-aashan aad ayay u qiimo badanta hadda ayaan idiin keenaya jawaabteeda waan idin salaamay saaxiibayaal waxaan rabaa inaan su-aashaydii weydiiyo carruurta halkan ku ciyaaraysa waan idin salaamay waxaan ahay erni oo ka socda sisimi sheeko sheeko eerni waan ku salaamay magacaygu waa fariid eerni waxaan ahay ruqya eerni magacaygu waa maqsuud waan ku faraxsanahay la kulankiina haddaba waxaan rabaa inaa idin weydiiyo su-aal su-aasheedu waxa weeye maxaad doonaysa inaad noqotaan mustaqbalka markaaad weynaataan waxaan rabaa inaan noqdo injineer maadaama ay injineeradu sameeyaan wax cusub waxay sameeyaan sidaa darteed waan ku barbartaa si aan u noqdo aniguna injineer mar waxaa jirtay buul shimbireed aan sawiray marka buulka waxaan ka sameeyey caag oo waxaan u saaray geed dushiis shimbirta waa waa hawl wanaagsan xirfadahaaga injineernimada si wanaagsan ayaad soo bandhigtay haya adiguna ruuqiya erni waxaa rabaa inaan noqdo dawaarle sida ayeeday oo kale maalin ayaa waxaa un tolay baambalahayga dhar marka ay iday aragteen waxa aan tolay waxay igu tiri adiya waxaa noqon doontaa tolo aad u wanaagsan marka sidaa darteed waxaan doonayaa inaan noqdo dawaarle waa aad ayaa wanaagsantahay inaad gaartay himiladaada aniguna dharkayga waxaan ku keensanaya markaad noqotid harqaanle haya adiguna mansuur
erni waxaa rabaa inaan mustaqbalka noqdo dhakhtar sidaa darteed waxaan doonayaa inaan dar yeelo walaalahayga xaafadda sidoo kale waxaan cudbi ka sameeyey ambalaas oo waxaan iska doodooniyeystaa sidii dadka anigoo noloshooda wax ka dabalaya wow si wanaagsan runtii waxaad noqon doontaa dhakhtar wanaagsan waayo waxaad leedahay hammi wanaagsan oo aad doonaysid inaad ku caawisid dadka waad ku mahadsantihiin jawaabihiina saaxiibayaal haddana waa xarafkii maanta iyo abi
aan idin salaamni saaxiibayaal oo aniga abiya xarafkeeni maanta xarafkeena maantana waa ba waxaana loogu dhawaaqa ba sida biyo ayuu biyaha saadanaya oo inaan xiraa tuubada
alla macaanaa baradhadaan la sheelay ha baradho waxay ka bilaabataa xarafka ba ha bariis baa ka bilowda sidoo kale ba haya maxaa kaloo ka bilowda beerta ba maxaa kale aan fakirno allaha magacayguna waxa uu ka bilaabmaa xarafka ba sida beert
waad saxan tahay beert si wanaagsan haya saaxiibayaal aniga iyo beert maanta waxaan baranay xarafka maanta haya idinkuna asxaabay eraya kaloo xarafka ba ka bilaabma sheega
waan idin salaamay caruuray waxaan ahay ilmo hooyadiis maanta waxaan idinku luuqayn doonaa hees aad u macaan heestan oo ka hadlaysa xirfadda ama aqoonta waxaan rajaynayaa inaad ka wada heli doonto maxaad doonaysaa inaad noqotid dhakhtar mise injineer maxaad doonaysaa inaad noqotid maduuliya ma ganacsada mise muruq maal noqo waxaad rabtid fahan fahan fahan waad noqon kartaa waxaad rabtid fahan oo shaqaa wax akhri oo waxbaro si aad u anfacdo dadkaaga iyo dalkaaga waxbaro si aad u anfacdid dalkaaga iyo dadkaaga wax kastay ahaataba xirfad kastay ahaataba wax akhri akhriska badi noqo waxaad rabtid fahan fahan fahan waad noqon kartaa waxaad rabtid
salaamo saaxiibayaal kusoo dhawaada ciyaartii beer kaalaya maanta aan ciyaarnay ciyaar aad u xiiso badan ciyaarta xayawaanada diyaar ma tihiin si wanaagsan waxaan ciyaaraynaa cod xayawaan waxaadna sheegaysaan magaca xayawaanka haye haye sheega midkaan si wanaagsan ayaad u sheegteen runtii waxay ahayd ri yeeraysa ama ciyaysa haddana dhagaysta midkaan muxuu yahay si wanaagsan hadda sheega kanna si wanaagsan aad buu u leeyahay muhiimad waxa uuna siiya caano waxaana lagu fashaa beerta oo wuu inuu xamaali karaa haye beert qof walba mar ha qaato hadda waa markaygii waxaan magacaabayaa xayawaan waxaanad u dhawaaqaysaa sidiisa oo kale digaag aaday adigu fiicantihin ciyaartan waayo dhawaqii waad keenteen waxaa mooday inaa ku dhex jiro digaag haye faras waxaad ahayd faras aad u wanaagsan hadda haye bisad alla qof ayaa qaldamay si fiican bisaduu runtii waa nadiif taasi waxay ahayd mid maad ah waadna ku mahadsantiin inaad ila ciyaarteen
waan idin salaamnay waa aniga aadi iyo tiradeenna maanta tirada maantana waa sideed haddaba aynagada tirinna ida faraska koob laba saddex afar shan lix toddoba sideed saaxiibayaal waa naga intaa tirada maanta haddaba kulanti dambaa xiisa leh
haye saaxiibayaal tirada maanta waxa ay ahayd sideed kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed waa si wanaagsan saaxiibayaal waa la tirin kartaa saaxiibadiin sida aniyo biko oo kale alla waa maxay elma mar kale ayuu dhalin waayey goosha xitaa ma uusan dhowayn weligiisna ma dhalin doono maxaad u tuurtay kubadda wiilkaygiiyo haa waxaad u egtahay qof murugaysan wiilkaygiiyo waa maxay sababtu wiilkaygi waxaad u hadlaysaa sidii qof cabsanaya markay arrin kugu cuslaato waa caadi in la baqo isku day inaad neef qaadatid oo isdejisid haye eelma wuu degan yahay balse weli meel fog kama dhalin karo goosha nala socotaa dhammaan ciyaartooyda wanaagsan waxay goosha ka dhalisaa meel dheer balse eelma weligiis ma dhalin doono gool mana noqon doono ciyaartooy wanaagsan tababar wanaagsan qaado si fiican ayaad u keenaysaa ka waran haddii aad tababarkaaga ka bilowdid meel goosha u dhow haa wiilkaygiiyow hooyadaa waxay ku siisay tala fiican waa inaad kubadlaadista ka bilowdaa meel goosha u dhow markaad meel dhow ka dhalisid waxaa kuu fududaanaya inaad meel fog ka dhalisid joogtaynta tababarku waxay kuu ogolaanaysaa inaad meel fog ka dhalisid kubadda ma sidaas aabe waan ogahay wiilkaygiiyow aniguba markii aan yaraa muddo dheer ayay igu qaadatay inaan goosha ka dhaliyo meel fog bal aabbaha aynu aragno inuu meel fog ka dhalin karo iyo in kale hadda hagaag waatan kubaddii hooyo
way kan bal aniga ii solaad hadda kubadda
gool waan dhaliyey waan dhaliyey
haya saaxiibayaal maanta aad ayaan ugu faraxsanahay inaan la kulmo tuuliyo jamiilo waxay ahayd tuuliyo wanaagsan waxaan doonay inaan ka barto waxyaabo badan oo loo baahan yahay inaan ogaado wayna ku mahadsan tahay alma hooyadiis sida ay noogu geyso jamiilo ah sidoo kale maanta waxaan baranay xarafka maanta oo ahaa ba sida baabuur
anaga inta xarafkeeni maanta haddaba kulanti dambe xiise leh ma xasuusataan tirada maanta maxay ahayd haa elma waa xasuustaa tirada maanta waxay ahayd sideed waad ku mahadsantihiin ka qayb qaadashadiinna barnaamijkeenni si simi sheeko sheeko